bismillahi raxmaan raxiim maxamed shiir waa mahadsantaha walaal warfaaqadeedkan maanta soo saarnay waxaa lagu soo aadiyey maalinta caalamiga ee samafalka oo ee sagaal iyo tobanka agast marka laba maalin ayay maaragtay dib nooga soo dhacday event maanta ayaan qabanay inkasta oo meelo kale oo wadanka kamida ay maalmihii lasoo dhaafo ka socotay fariinta u xambaarsanaa war saxaafadeedku waxa ay tahay in xaaladda biniaadanimo ee guud ahaan wadanka laga maaragtay ay kabargareynaysay marka maalintan oo kaleeto waxaa laga hadlaa dadka gargaarka u baahan ee soomaaliyeed iyo dadka gargaarka ka shaqeeya intaba in la taageero oo ay mudan yihiin in lala shaqeeyo marka isuduwa arrimaha gargaarka ee soomaaliya arrimahaas ayuu maaragtay ka hadlayay wuxuuna ugu baaqayay qaybaha kala duwan ama daneeyayaasha inay dhammaan ilaaliyaan mabaadi'da asaasiga ah ee gargaarka marka bal sanadkan waxaad xoogga saaraysaan dadka gargaarka ka shaqeeya ee dhibaatooyinka la kulma caalamka oo dhan bal soomaaliya ka waran wadan oo qalalaaso dhinaca amniga ah uu ka jiro waxyeelada ama haddii ay jiraan dad dhinaca gargaarka ka shaqeeya oo iyo khataraha ay ku shaqeeyaan amaba ay la kulmeen wallahi walaalkay dadka ka shaqeeya gargaarka ee soomaaliya waxay ka mid yihiin adduunyada markii la fiiriyo statistikada dadka wajahaya xaaladaha ugu adag ku shaqeeya marka tusaale ahaan hadda haddaan kuusoo qaato statistics ahaan sanadkan laba kun labaatan iyo saddex xaafkiisii hore janaayo ilaa iyo bisha lixaad ee juun waxaa jira dadka ka shaqeeya gargaarka shan ka mid ah in la dilay sagaal qofoodna maaragtay oo ka mid a shaqaalaha gargaarka la afduubay toddoba ka midana dhaawac uu soo gaaray marka mar walbo dadka samafalayaasha soomaaliyeed waxay ku shaqeeyaan xaalad aad u adag oo wadanka waa ogtihiin nuglaashiyaha wadanka iyagu ku jiro iyo amniga oo aad u xun maadaama dadka baahan ama dadka duruufaha tabaalaysana duruufaha adag ku jira ay badi ku nool yihiin meelo ama ay ka dhaceen masaa'ib dabiiciya ama ay ka jiraan xaalada amni darro marka samafalayaashana mar walba dadkaas ay isku dayaan inay gaaraan waxaana dhacda mararka badan inay khatar ku gasho naftooda ama ay ku timaado interruption isku yimaadeen howlihii gargaarka marka khatarahaasi ay ku shaqaynayaan ama dhibaatooyinkaasi ay la kulmayaan wadan sida soomaaliya oo gargaar bini'aadanimo u baahan maxay u dhimi kartaa dadka danaynaya inay ka shaqeeyaan howlaha samafalka khatarahaasna ay u bareeraan wallahi waxay u dhimi kartaa wax badan ayay dhimi kartaa sababtoo ah haddii aan la helin bay-a si nabad ah ay dadku ay shaqada ugu qabsan karaan oo ama ay amni ahaan ay dadkii amni dareemayaan markay shaqadii qabanayaan marka laba dhinac waaye dhinaca ugu soo muhiimsanna waxaa waaye in ujeedadii laga lahaa samafalka oo ahaa dadka u baahan gargaarka in la gaarsiiyo waxyaabaha loo heli karo ay u baahan yihiin in mar walba ay dhibaato ku imaato oo ama dib u dhac ku yimaado ama maaragtay ay waktigii munaasibka ahaayee loo baahnaa dadkaas la gaari waayo mar walbo macnaha shaqooyinka gargaarka ee socdo ujeedada ugu badan oo laga fiirinayo waxay tahay in la gaaro dadka durufaysan ama dadka tabaalaysan marka caqabad kasta oo ku timaado samafalayaasha waxay dib u dhigaysaa ama ay maaragtay hakinaysaa howlihii socday gargaarka ahaa ee dadka u baahan in la gaarsiiyo ay ahayd
ugu dambeyntii soomaaliya waxaa ka jirta xaalad bini aadanimo oo halis ah bal xaaladda ugu dambeysa ama maxaad ku qiimeyneysaan xaaladda bini aadanimo ee xilligan ee soomaaliya ay wajahayso
wallahi walaal xaaladda waxaan ku qiimeyn karnaa inay tahay xaalad nugul waa ogtihiin soomaaliya waxay qarka u fuushay macluul sanadkii hadda ee laba kun labaatan iyo labadii in la saadaaliyey sanadkii lasoo dhaaf waa ogtihiin oo ay aad maaragtay xaaladdu usii xumaanaysay kadib markii intaasoo shan ilaa shan xilli roobaad aan roob wanaagsan la helin marka arrimahaas la xiriira cimilada oo tobannaankii sano soo dhaafa socday ayaa waxay dadkii soomaaliyeed ka dhigtay inay aada ugu nuglaadaan arrimahaas marka xaaladda weli waa xaalad aad u dhiigato waa critical ayaa la dhigi karaa ilaa dadka soomaaliyeed barkiis wax ku dhow ayaa u baahan sanadkan laba kun labaatan saddex adeeg samafal ilaa lix milyan in ka badan iyo bar meelahaasna waa dad aan haysanin waxaa loo sheeg waxaa la yidhahda sugnaanta cuntada ama food security aan lahayn marka xaaladda bini aadamnimo weli waa waa waa liidataa laakiin waxaa xusid mudan in laga hortegay macluul inay waddanka ka dhacdo iyadoo arrintaasna ay gacan ka geysteen qaybaha kala duwan haddii ay tahay dowladda iyo dadka soomaaliyeed deeqbixiyayaasha iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed in laga baaqsaday inay macluul waddanka ka dhacdo laakiin arrintaas ama guushaas la gaaray ay u baahan tahay in la joogteeyo si aysan noogu soo laabanin